dood wadaagan ka saabsan ayay dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha iyo doorka dastuurka bulshada iyo maamulka koonfur galbeed ka leeyiin iyo weliba haqaban qaabaday wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda koonfur galbeed iyadoo ha ku qeyb galena bulshada qeyba shishal gedisan iyo aqoon-yahana kulanka iyo weliba maalmo uusa dareer lanku doodo doone qodobo kumid ee dastuurka dalka hanaso een baahanti waa laku bedela iyo waliyo taladii oo kabiiriyayana maadaama dastuurku sayaha koola ka dhaqi doona ummada soomaaliyeed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda koonfur galbeed abshir cabdinuur deerow iyo weliba marka hore usa faahfaahin ku biyey muhiimada kulanka maalmo uusa dareero doonaa dareemukana mawduuc adarkooda mawduuceedan wiin mawduuceedan bilaarwo keliya makafalan ama maalin saddex maalin walamada intii laga dhamaayo amsakareedla ku hadala ee duruufo jiraan dadtiya marka meel fadaanahay intii oo laxa koobna oo waqti ku faa'iidaysana ee kan isin masin ku fadaana marka intii meel haraag ku faa'iidaytan oo walaay osin ka jaran iyo wadaagtan ee walalis dhaafsadaa dadka dhamban marka la wal dhaamo le unun walasin ku faa'iidaysan isin walna faa'iidaysan marka meel fadaan intii shla faa'iidaysana walaay isin ku qaadana marka meel fadaana inuuna in meel haraag oo saaf gareena keedina oo wasaaradii oo sinkamidtalaasdhinaga dastuurka marka meelhaay siinka darta dibgeegis dastuurka dareerta iyo maskaleed walaa tale tusaalaha jeedaan u fayl oo marka oo wadanka iyo dalkada dankajarta inay meelhaay oo keydina marka siin ballan qaadana isina masin ku rajeyna in marka iyadan ku qeyb qaadataan oo inbut faylaha jeedaan waqtigana isla ilaalinaan una marka meelhaay ku faa'idaystaan waqtiga oo yardartiis kolay samdaalkan halmaalan usuuna kasaabsan halmaalan dareera doona geeka dareera doona marka geedko marlaraay maniifalna aadanta laakiin may barajeena in samnaar kale oo lama dheeh noocyadan qowdo doona oo kalaasiinka weri doona isin ballan qaadana wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda koonfur galbeed saciid axmed cali oo daafuri dood wadaaga ayaa sheegay in kulankan uusa muhiiban ayaa bulshada koonfur galbeed iyo guud ahaan ummada soomaaliyeed ah wasiirka iyo weliba ku qiybgalayaalkusan kabaaqay inuusi dhabeh doodo fikirshayun ku dhiibadana wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda koonfur galbeed waxaa sharaf gaara u ah in markii labaad ay kulan looga hadlayo dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha iyo dowrka dastuurka dowladdan koonfur galbeed uu ka cayaarayo arrimaha xuquuqda aadanaha saa wad ogsoontihiin jamhuuriyaddeena anaga aan degannahay ee soomaaliya waxay qaadatay nidaam federalism la dhaho ama nidaam federaal ah oo dalka waxaa waajib ah inuu yeesho dowlad dhexe iyo sidoo kale dowlado xubno ka ah dowladda federaalka qodobka afartan iyo sagaalaad ee dastuurka federaalka ama dastuurka jamhuuriyadda federaalka qodobkiisii afartan iyo sagaalaad faqradiisa lixaad ayaa waxay sheegaysaa amase cad ay u sheegaysaa in gobol walibo ama laba gobol kasta oo ka tirsan sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya inay isku biiri karaan islamarkaana dowlad goboleed ay samaysan karaan laba wixii ka badan hal gobol keligiisa dowlad goboleed ma noqon karo hal iyo bar inkastoo hadeertaan uu jiro laakiin hal iyo bar sida dastuurka uu qabo ma noqon kara dowlad goboleed dowlad goboleed waxaa noqon karta laba gobol iyo wax ka badan markay isku biiraan marka anaga koonfur galbeed waa baayi bakool iyo shabeellada hoose saddexda gobol oo laisu geeyey ayaa waxaa ka soo baxay in la sameeyo dowlad goboleed ama dowlad xubnaha ka dowladda federaalk oo lagu magacaabo koonfur galbeed deerfo marka si dowladdaasi loo dhiso waxaa qasab ahayd marka in la helo dastuur marka kulankan oo hay-adan wardo iyo wasaaradda arrimaha dastuurka iska kaashanayaan hadafkiisa wuxuu yahay in dadka reer koonfur galbeed ama shacabka reer koonfur galbeed la baro ama ay bartaan waxa xuquuq ayagu ay leeyihiin oo dastuurkooda ugu qoran sidoo kale xuquuq kalimaane ayagana in la baro dowladda waajibaadka ayaga ay ku leedahay haddaa qof muwaadin aad tahay dowladda waajib ay kugu leedahay adigana dowladda waajibaad ku leedahay marka labada dhinacba in la bar darteedii ayaa kulamadan loosoo qaban qaabayaa maalmooyinka dambe iyo weliba magaalooyinka dalka soomaaliya ku dareeray kulamo wada tashiyo ku saabsan arrimaha dastuurka dalka oo bulshada iyo aqoon-yahanada la hordhigaya qodobo kumida dastuurka oo walkabedel ka sameeyay hano kale baahan in walkabedela si bulshada iyo aqoon-yahanada fikirshayuun ku dhiib badanaa